ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladaha adag ee wajahayaan qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan dalka shirkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ka soo qayb galay hay-adaha qaxootiga iyo barakacayaasha ee caalamiga ah kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warkan noo soo diray shirkan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre kaasoo sheegay in haddii aan qorshe loo helin barakacayaasha ay soo kordhin karaan xaalado amni darro saddexdaas milyan ama ku dhowaadka saddexdaa milyan waxaa ay cabsi gelinayaan amniga waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka soomaaliya oo dhan ayay question iyo su-aal gelinayaan waxaa garab socda in ka badan saddex milyan oo arday ah oo gaaray xilligii waxbarashada oo aan waxba barin marka kuwaas waa foolkaano qarxaysa oo meelay ku qarxaysan aan la garan doonin waa mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed oo dhumaya oo baayaca oo meel u aadaan la garanayn waxaa intaa ka sii daran waa meelaha ay ka adeegtaan qolyaha nabadgelyada ka shaqeeya nabadgelya darada ka shaqeeya ee soo qaxiyey qaar ka mid ah meelaha ay ka adeegtaan ayaa ayaa ka mid ah maxaa jiraa sidoodaba meelaha laysku khilaafsan yahay ee dagaaladu ka dhacaan meelaha dadku ay tabardaran yihiin baahiyaha ka jiraan meelahaas waaye meelaha dhallinyarada laga kaxaysto oo dadka waxyaaba yarar oon meelo lahayn lagu kaxaysto ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in barakaca uu hoos u dhigay wax soo saarka dalka maadaama kuwa soo barakacay ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato dhibaatada kale uu keenay waxaa ka mid a dhaqaalaha saamaynta ku leeyahay waxaad ogtihiin soomaalida dhaqaalaheedu mainly wuxuu waa laba shay oo xoolaha iyo iyo agricultureka iyo beeraha dadka aada aragtaan ee hadda xamar jooga laga yaabo inay laba milyan ku dhow yihiin milyan iyo sideed boqol wixii la mid ah badankoodu waxay ahayd dadkii beeraleyda ahaa ee beeraha tacban jiray ee wax soo saarka soo ka qeyb qaadan jiray ayay ahaayeen marka way soo way ka soo tageen wax soo saarkii marka wuu istaagaya beerihii iyo dhulkii ay beerahoodu ka hayaan waxaa laga yaabaa inay geedo ka baxeen ay sidooda iska yihiin cidna beeranayn hadda haddii lala yimaado qorshe waxaa adag xataa dadka in dib loo celiya aaday u adagta wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay waxaan rabnaa runtii inaan halkan ka xusno in dadka hadda forced displacementiga halkan ku qoran in hadda kooxda wada kooxda argagixisada ah ay dadkii qasbayso inay deegaamadooda ka barakacaan oo waxayna uga barakacayaan inay askareeyaan wiilashooda yararka ah oo aniga ayaaba ku arkay hobyo dad xardheere ka soo qaxay oo la yidhi labaiyo toban jir wiilashii labaiyo toban jirka ah ayaa la askaraynayaa sidaas awgeed odaygii ama waalidkii ama qoyskii leh saddex ciyaala hal xaba ha keenaan kuwii afar leh labay keenayaan dad badan baa markaa waxay la soo qaxeen oo deegaamadoodii ka soo qaxay sidoo kale waxaan aragnay kuwo soo qaxay oo ku soo qaxay gabdho yaryar oo toban jiro iyo labaiyo toban jiro iyo saddexiyo toban jiro iyo waxay rabaan baan da-yar oo ayagana qasab looga wadanayo reerkoodii oo leeyahay aabbahabaa murtada ama aabbahabaa saas waxay dadkii kaloo qaarkood ku barakaceen canshuuraha iyo baada lacaga laga qaadayo ay xamili waayeen oo dallagooday beeraha iyo xoolahoodii la dul saarayo wax aysan dadku xamili karin taasna waxay keentay in ay dadkii ka qaxaan haddana waxayba bilaabeen xataa gargaarka oo hadda maaraynta musiibooyinka runtii aan rajaynaya inay nala fadhiyaan in la gaarsiin waayo deegaankii deeqihii lagu talagalay oo ay dhacayaan baabuurtii qaadaysa oo meelahooda bakhaarada ay ku shuganayeen taasna waxay tahay dadkii gaajaha u dhintaan dadku markaas waxay raasanayaan meeshii ay nolol ka heli karaan oo u barakacayaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu dambeyntii sheegay inay wadaan howlaha samaynta kaararka aqoonsiga ee muwaadiniinta soomaaliyeed taasoo suuragelinaysa in la helo xog dhammaystiran oo ku wajahan qaxootiga iyo barakacayaasha waxaa kaloo ku mashquulsannahay oo wasaaraddu ay wadaa howlihii national i d-ga oo ayaguna muhiim u ah in la helo xog dhammaystiran oo muwaadiniinta soomaaliyeed mar walbaba tiro ayaa naloo sheegaa qaxootiga hadda waxaa ku qoran warqadaheenna laba milyan iyo sagaal boqol iyo intaas saddex milyan dad ku dhow ayaa nugu jira marka waxaan rabnaa oo kaarkan aqoonsiga oo sanada soo socota insha allah oo la hirgelin doono oo qof kastoo muwaadin ay tahay inuu qaato wuxuu suurtagelin doonaa in la helo xogta rasmiga ah dadka loo diiwaangeliyo barakac dadka loo diiwaangeliyo qaxooti iyo muwaadiniinta kale ayaguna sidoo kale wasaaraddu waxa ay dhowaan golaha xukuumadda horgeyn doontaa oo wiigan hadda soo socda ama ka ku xigaba shuruucda indis sharciyeedka qaxootiga oo runtii horey loo geeyey baarlamaanka laakiin baarlamaankii hore uusan dhammaystirmin broceskii loo baahnaa hadda dib baan haddana rabnaa inaan ugu celinno waxaa runtii kaleoo diyaar ah oo xukuumadda hor yaalla oo aan gudbinay sharcigii barakaca oo soo maray wada tashigii iyo howlihii loo baahnaa sharcigaas gudihiisa dadkaasi waxay ku helayaan tirada badan oo saddexda milyan ku dhow xuquuqaad tiro badan shirkan ayaa lagu wadaa in marka uu soo gebagaboobo laga soo saaro warmurtiyeed xal u noqon karaa arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan gudaha dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho